bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu qowli اllahi tacaalى ina aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama dulma inama yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslowna saciira wuxuu u baab yahay baabu macnaa qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay ina aladiina kuwa yaأkuluuna cunayaan amwaala alyataama agoonta maalkooda cunid baana laga cabiray isticmaal kasta waa soo gela haddii aan la cunin oo dharkooda la xirto ama la baabi'iyaba hantidooda waa soo gelaysaa meesha ee cunistu waxa ugu badan ee isticmaalka ugu badan oo ku dhacaa cunisay ku dhacdaa waxa kalena marka waa la mido isticmaal wax kastoo isticmaalba ah dulman markii la yidhina waxaa baxaaya qofkii ku cuno iyagoo casharkii shalay aan soo marnay hadduu u shaqeeyo agoonta oo isaguna uusan waxba haysanin biqadri اlxaaja inuu ujro uga qaato waa bannaanayd dulmanta taasaa marka baxayso inamaa yaakuluuna waxay cunayaan fii butuunihim calooshooda dhexdooda waxay ku cunayaan naaran dab wasayaslowna waxay geli doonaan saciiran saciiro ayay geli doonaan aayaddaa macnaheedii buu u baab yahay qaala xadaanaa cabdulcasiiz bni cabdillaahi wa huwa alweysiyu qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal can hawri bni zaydin اlmadaniy can abi اlgayth can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama qaal ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaati toddobada dembe ee waxalaagto qaaluu yaa rasuula allah wamaa huna maxay yihiin ayay yidhaahdeen qaala ashirku biاllaahi wasixru waa ilaahay oo loo shariig yeelo wasixru sixr wa qatlu الnafsi alatii xarama allahu nafsadii diliddeedii ou alla xarimay in la dilo ilaa bilxaqi xaq in lagu dila maahane wa aklu ribaa ribadii cunisteeda wa aklu maali اlyatiim agoonka maalkiisa cunistiisa maxalushaahidka marka meeshaan waxay naar u tahay marka oo ay naar u cunayaana waxa ay tahay waa dembi wax halaagow watawallii yowma azaxfi iyo maalinta rigrigashada ama labada saf gaalada iyo muslimka oo la jeesto waqadfu lmuxsanaati gabdhaha muxsanaadka ah qadafkooda in la caayo almu'minaati mu'minaadka alkhaafilaati ee xumaanta iska halmaansan zina iyo wax noocaa lagu tuuro maxalushaahidka marka waa aklu maali lyatiim weeyaan tarjamada meesha xadiidka uu ka waafaqayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yas'aluunaka can اlyataama agoontay ku su'aalayaan qul waxaad tidhaahdaa islaaxun hagaajin lahum iyaga loo hagaajiyo oo la wanaajiyo la hagaajiyaa khayrun khayr ah oo waa wanaagsan yahay kaas wain tukhaaliطuuhum haddii aad dheehdaanna fa ikhwaanukum walaalihiin weeyaan fahum ikhwaanukum wallaahu allana yaclamu اlmufsida midka wax hallaynaya ilaahay waa ogyahay min almuslixi kan wax hagaajinaya wuu ka ogyahay walow shaaa allahu haddii alla uu dooni lahaana la acnatakum ilaahay waa idinma shaqayn lahaa ina allaha casiizun xakiim la acnatakum larajakum la axrajakum soo maa la axrajakum waa idin mashaqayn lahaa wadayaqa calaykum waa idinku ciriirin lahaa korkiinna wacanad ay khadacat وqاla lna سulaymaan بن xرb whuwa abu أyub alwaashixiyu qaala xadaثna xamaad can أyuba can naafici qaal maa radda bnu cumara ibnu cumar ma radinin calىa axadi qof kuma celinin wasiyatahu dardaarankiisa yacnii wuxuu ka wadaa ibnu cumar haddii qof uu yidhaahdo war waa kuu dardaarmayaa ilmahan iyo dadkan aan ka tegayaan kaaga dardaarmaya oo inaad marka hagaajisid oo aad i xanaanayso ood maamusho ibnu cumar ma diidi jirin marka waxaa laga qaadanaya wuxuuna u diidi jirin wuxuu milicsanayaa ajriga ku jira ana wakaafilulyatiimi fi ljannati kahaatayn aniga iyo ninka agoonka kafaalo qaado jannada sidaanoo kalean ku nahay fadiiladaas maadaama ay ku jirto haddii nin dhimanaayo ee ibnu cumar uu ku yidhaahdo ilmahaygan kaaga tegayaa dardaaran adaa u ah adaan kuu dardaarmay dhaqaaley ka warqab mas-uul u ahaa ma diidi jirin ibnu cumar ayb meeshaasna hadda marka waxaa weeyaan waxay ku xihan tahay qofku haddii uu ka baqaayo haddii yacnii uu dacfi iskaga cabsanaayo amaad tabar u weysaa ood hawshaan wadi weysaa amaad agoontan xoolahooda ay kugu fakadaan iyo hadduu ka baqaayo inuu ka dheeraado ilaa adoo ajar raadi raba iyo janno haddaad naar shaqaysato waa qatar marka hore badbaadada wax ka fiican ma laha marka aad badbaaddo ayaad ribix raadi kartaa lafahaagiiba haddaad khasaarto marka dhib weeyaan qofkii marka isagu iska cabsanayo shaki iska qaba yuuna u dhowaanin waxaas ninkii karti u leh oo isagu markaa isdhahayo waad ilaalin kartaana hadda ajrigaa ana wakaafilulyatiimi ha ka faa'iidaysto sidaas ibnu cumar ha yeelo ayb wa kaana bnu siriina ibnu siriin waxa uu ahaa axaba alashyaai ashyaa'da kan loogu jacayl badan yahay ilayhi isaga xaggiisa fii maali اlyatiim agoonka maalkiisa u ahaa fii maali اlyatiimina ku saabsan agoonka maalkiisa an yajtamica ilayhi inay u soo kulmaan nusaxaa'uhu dadkiisa daacadda u ah oo u khayr miirayo wa owliyaa'uhu iyo qaraabadiisa fayanduruu ay eegaan markaa alladii huwa khayrun lahu waxa u fiican agoonka yacni ibnu siriin wuxuu leeyahy isagu ibnu siriin wuxuu aad u jeclaa marka maalka agoonta laga hadlaayo dadka daacadda ah iyo qaraabadiisa intay isu tagaan agoonkaas ay u taliyaan oo wanaag iyo markaa ay ugu taliyaanoo wixii u wanaagsan ay u fiiriyaan arrinkaas oo jeclahay yacni waxaa laga wadaa meeshaani agoon maalkiis cunistiis waxaa la yidhi waa dhimbilo naaroo la laqaayo dhinac dhibkaasuu ka wataa dhinac kale ilaahay wuxuu yidhi wallaahu yaclamu اlmufsida min almuslix waxay keeni kartaa marka dadkao dhan inay ka cararaan marka hadday dadkao dhan ka cararaanna iyagu waa dhibaatoonayaan marka halkan marka aahaartan iyo wuxuu leeyahay de dadka marka dadka fiicani inay u taliyaan agoontaas nacam oo ajarna ay ka raadsadaan ayaa laga rabaa ninkii shaki iyo waxaas isku qabana ama dacfi iskaga baqayana inuu iskaga dheeraado waxaas nacam ayb leanna agoonku waa daciif tabar male caqli oo isku maamulo male xoolihiisa ma maamulan karo ma deberan karo ninkii u deberi lahaa waa la oofsaday oo ilaahay subxaana wa tacaala baa qaaday wuxuu u baahan yahay marka dadka inay u daneeyaan aayadda marka waxay ahayd waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyata dicaafan khaafuu calayhim falyataqu llaha waliyaquuluu qowla sadiida ayb wa kaana aawuusun aawuus wuxuu ahaa idaa su-ila haddii la su-aalo can shay-in wax min amri اlyataama agoonta arrimahooda ku saabsan qara'a wuxuu aqrinaya wallaahu yaclamu اlmufsida min almuslix adiga haddaad agoonka wax u qabanayso ilaahay waa ku ogyahay u sameey u qabo haddaad khayaano i wax maagan tahayna de ilaahay waa ku ogyahay aayaddaana marka waciid ku filan banaan wallaahu yaclamu اlmufsida min almuslix waqaala caطaa'un fii yataama asagiiri wاlkabiiri agoon isugu jirta kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn yacnii dadka waaweyn da agoon ma aha oo xadiidku wuxuu ah laa yutma bacda xulmin qaangaarka bacdi agoontinimo ma jirto laakiin agoon wuxuu iskaga yahay biictibaari maa kaana wuxuu ahaa jiray awel marka la fiiriyo yanii marka nin baa dhintay wuxuu ka tegay ilmo qaangaaraha iyo kuwo yaryaro agoona maalan yunfiqu lwaliyu weliga waa nafaqaynayaa calaa kulli insaanin insaan kasta biqadrihi qadarkiisa isaga laa'iqa u ah xaalkiisa ayuu ku nafaqaynayaa min xisatihi oo qeybtiisa ah ayb marka ninkan weynna in la wuxuu iska rabaa maamul iyo waxbuu u baahan yahay kuwan agoontana waa la maamulaa nin walbaa marka kaas weyn iyo kan yarba biqadri xisatihi ayaa la siinayaa wax isaga laa'iq u ah oo hadda ninka dhowr jir labaatan jirka ah maalan iyo ninka shan jirka ah isku isku dana ma aha oo ninka labaatan jirka waa ka qarash badan yahay ninka laba shanta sano jiro waxyaabahaas oo dhan marka waxaa laga fiirinaa biqadri xisatihi maalkaas marka uu hayo hadba nin walbaa waxa uu ku leeyahay oo kale ayuu ka masru uu ka siinaya ayb adiladan oo dhan marka wuxuu u keenay meeshan inuu mukhaaladada agoonka la dheehaa dhib inayna lahayn haddaan fasaad la wadin haddii qofka uu fasaad watana de wallaahu yaclamu اlmufsida min almuslix baabu istikhdaami اlyatiimi agoonkii adeegsashadiisii ayuu u baab yahay xukunka caddayntiisa fi safari safarkii iyo walxadari negidii in lagu adeegsado idaa kaana haddii uu yahay agoonku salaaxan lahu kaasi mid u suuban haddii uu yahay wa nadari اlummi hooyada aw zawjiha ama ninkeedana inay fiiriyaan oy ka warqabaan lilyatiimi agoonka agoonka hooyaa haysato hooyadaa iyo ninka guursadaba agoonkaas inay fiiriyaan oy ka warqabaan oo hooyadu markaa tarbiyadiisa iyo waa leedahay ayb tarjamada qaybteeda hore marka waxay tahay agoon ma la adeegsan karaa ma loo dirdirsan karaa agoonka qaala xadaanaa yacquub ibnu ibraahim marka ibnu imaam albukhaari waxaad moodaa inuu leeyahay agoonka wax waa loo dirsan karaa goorma laakiin idaa kaana salaaxan lahu hadduu qaban karo waxaas nacam suuqan shii wax iiga soo gad waa tegi waa soo gaday biyo ii soo geli waxaasoo kale dhib ma laha ayb waa wuxuu awoodi karo laakiin in la rarto oo shaqo uunan ka bixi karin loo dhiibo beer lagu falo oo xoole inta layska raacsado waxbarashadiisii iyo yacni daryeelkiisii kale iyo dan aan loo gelin lama rabo taasna idaa kaana salaaxan lahu qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahiima bni kaiir qال xdثna بن culayةa qال xdثna cبdالعaزيز عن أنس رaضي الله عanه qاal qadima rasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم المdينaةa nebigu madiina ayuu soo galay laysa lahu khaadimu isagoo wax khaadima aan lahayn faأkhada abu طلxata abu طلxa qaaday biyo ayaa qabtay biyadii gacanteedu qabtay faاnطلqa bi wuxuu ila tegay ilىa rasuuli الlahi sal اه slm rasuulka faqaala waxau yidhi yaa rasuul الlah rasuulka ilaahayow ina أنسa أنس gulaamu waa wiil kayisun dhug badan falyakdumka ha kuu adeego xaajaadka yararkaa iyo u dirso waana agoon markaas anas dabcan qaala fakhadamtuhu waan u adeegay nebiga fi الsafari wاlxadari safar iyo negiba maa qaala lii ima dhihin lishayin shay sanactuhu aan sameeyey lima sanacta haada wahaada waxaan iyo waxaan maxaad u samaysay walaa lishayin shayna ima dhihin lam asnachu aanan samaynin lima lam tasnac haada haakada lima sanacta haadaa kan maxaad u samaysay haakadaa sidaan shay aanan samayninna ima dhihin lima lam tasnac maxaadan u samaynin haadaa kan haakadaa sidaas oo kale ayb tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynayaanoo anas nebigu waa adeegsaday agoonuuna ahaa anas adeegaas laakiin waa adeeg oo oo saalix uu u yahay adeega laakiin uunan saalixa u ahayn in lagu dhiba maaha agoonka in la dhiba maaha ayb qofka dadka qaarkood ilmahoodana waa dhaqaalaystaan kay adeerka u yihiin oo agoonkaa ama midka uu haayo oo agoonkaana waa rara waxaa laga yaabaa inuu kuwaas u cabiidiyaba kuwiisa nacam ayb oo dharka ka dhaq iyo kan yeel saayeel waxba uusan waxbarasho u dirin oo qur-aan uusan barin oo qofkaas marka waxbaa laga weydiinaa qiyaamaha ayb oo qofkan agoonka adiga ilmahan haddaad ka tagto berri in la karaameeyaad jeclaa lahayd ilmahaaga kuwaan kalena ninkii ka dhintay isaga laftirkiisu saas u jeclaa lahay ma uusan jeclaadeen ilaahay baa imtixaanay laakiin oo aabbahood ka dilay ayb marka imtixaankaasi qofka waxaa laga rabaa marka inuu aada u feeriyo aadna u ilaaliyo qaybta labaad ee tarjamadana daliilay u taho wanadari اlummi ow zawjiha lilyatiim abu alxa hadda wuxuu qabay anas hooyadiisa u qabay marka hooyadii umu sulaym iyo ninkii hooyadii qabay oo abu dalxa ayaa anas ka warqabay oo nebiga u keenay xataa sal ll slam marka sidaas inay iyagu marka ay fiirinayaan arrinka agoonka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa waqafa ardan dhul haddii uu waqfo walam yubayin ownanna caddaynin alxuduuda xuduudda dhulkaa xuduuddiisa ounan caddaynin fa huwa jaa-izun waa bannaanyihi wakadalika sadaqatu sadaqadiina waa sidoo kale yacnii waa bannaan yahay marka uu leeyahy laakiin waxaa lagu xambaarayaa shaygaas inuu yahay shay soocmi karo inuu keyrkiis dhulkiis ku darsamana aan laga baqaynin maalan nin baa dhul weyn uu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi dhulaan waqfay buu yidhi n dhul marka uu leeyahay marka waa iطlaaqaa ku jiro isagii unbaa hadhow waxaa la leeyahy inta aada waqaftay calaamay dhulka kale ka bixi ayb macnaha marka sidaas weeyaan kada aطlaqa اljawaaza wahuwa maxmuul calىa ma ida kaana almawquufu aw اlmutasadiqu bihi mashhuura mutamayiza bxayثu yu'manu an yaltabisa bigayrihi wailaa falaa budda min ataxdiidi itifaaqan haddii marka dhulkana dhul layska yaqaan uu yahayna de aqoonistaasaa ku filan haddii kalena in la kala sooco oo macluum hadhow gadaal uu ka noqdo laakiin bimujarad dhulaan waqfay sax waay waqafkaas isagaa hadhow laga rabaa marka inuu xadido ama uu caddeeyo qaala xadaثna cabdالlahi bn mslmةa can maliki can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata anahu samica anas bna maliki radia allahu canhu yaquul kaana abu طalxata abu طalxa wuxuu ahaa akara alansaari ansaar midka ugu badan bilmadiinati madiina dhexdeeda maalan xagga maalka min nakhlin geedtimireedyo wa kaana axaba maalihi maalkiisa ka loogu jacayl badan yahay ileyhi xaggiisana bayruxaa ayay ahayd beertaas magacaasna mustaqbilata almasjidi ayay ahayd masjidka qibladiisa mid ku aadan wa kaana nebiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yadkhuluhaa inuu galaayey wayashrabu min maa'in biyo ayuu ka cabayey fiihaa beerta dhexdeeda dayibin wanaagsan biyahaas oo wanaagsan macaan qaala anasun anas waxau yidhi falamaa nasalad markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaama abu alxata abu alxaa kacay qaama abu alxata abu alxaa kacay faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina allaha yaquulu alla wuxuu dhahayaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa ina axaba amwaalii maalyaalkayga ka loogu jacayl badan yahay ilaya xaggaygana bayruxaa weeyaan wa inahaa sadaqatun lilaahi waana sadaqo ilaahay dartii arjuu birahaa khayrkeedaan rajaynayaa wadukhrahaa iyo kaydkeeda cinda allahi ilaahay agtiisa fadachaa dhig xaysu araaka allah meeshii ilaahay alla uu ku tuso dhig faqaala nebigu waxau yidhi bakhin liibaan daalika maalun raabix kaagaasi waa maal ribxay ow raayixun maal socday waay shaka bnu maslama cabdullahi bnu maslamata alqacnabi ayaa shakiyey raabix mase raayix waqad samictu waan maqlay buu yidhi maa qulta waxa aad tidhi wa inii araa waxaan arkaa an tajcalahaa fi laqrabiin qaraabada inaad yeeshid qaala abu dalxata afcalu dalika yaa rasuula allah waan samaynayaa faqasamahaa abu dalxata fii aqaaribihi iyo wa bani camihi qaala ismaaciilu wacabdullaahi bnu yuusuf wayaxya bnu yaxyaa can maalikin raayix saddexdaas waxay dhaheen cabdullahi bnu yuusuf itinisi ismaaciil bnu abi uways yaxya bnu yaxya leythi saddexdooda iyagoo maalik ka warinay raayix ay dhaheen cabdullaahi bnu maslamana waa shekiye raabix iyo raayix labada lafdina marka waa way soo arooreen tarjamada xadiidku waxay ka muda xadiidku wuxuu ka mudaabaqaynayaa meesha ah beertan bayruxaa ayuu waqfay xuduuddeeda waa saas iyo waa saasna lama dhihin waana ansaxday maxaa looga kaaftoomay bayruxaada wax la yaqaanay ee beer layska kasaaya dhib male marka qaala xadaanii moxamed bnu cabdiraxiim wahuwa saaciqa qaala akhbaranaa rawxu bnu cubaadata qaala xadaanaa zakariyaa bnu isxaaqa qaala xadaanii camru bnu diinaar can cikrimata can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana rajula nin qaala lirasuuli اllahi sal ا slm rasuulka wuxuu ku yidhi ina ummahu hooyadii twufiyad waa in la oofsaday ayuu u sheegay ayanfacuhaa ma anfacayaa buu ku yidhi in tasadaqtu canhaa hooyaday haddaan ka sadaqeeyo xaggeeda qaala nacam buu yidhi haa qaala waxau yidhi fa ina lii waxaan leeyahay mikhraafan beer aad u dhaldhasho ayaan leeyahay fa ana ushiduka waxaan markhaati kuu gelinayaa anii aniga qad tasadaqtu inaan la baxay oon sadaqaystay bihi mikhraafkaasi canhaa xaggeeda inaan ka sadaqeeyey tanna marka tarjamada mudaabaqadeeda daahiray ku tahay waxaa kaloo xadiidyadu ay tusayaan qofku haddii uu yidhaahdo uu dardaarmo maalkayga saddex meeloodoo meel waa dardaaran haddii uu yidhaahdo meel mucayanana ounan sheegin wasiyadaasi waa ansaxaysaa qofkan wasiga ah oo mas-uulka ahna waa wadooyinka khayrka ayuu ku bixinaya isaga markaasna waxba ka cuni maayo waaris ma siinaayo nin meydka dhexlaayana lama siinaayo kaasi marka waxaa loo samaynaa wujuuhulkhayr ayaa loogu bixinaya walow isagu yownan cayinin mar haddoo wasiyo sheegay bis waay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa waqafa hadduu hadday waqfaan jamaacatun jamaaco ardan dhul ay waqfaan mushaacan iyaga dhan ka wada dhexeeya oon u gogo-nayn fa huwa jaa-izun waa bannaan yahay shan nin ayaa dhul iskale uma wada go-no dhulkaasi uma kala cabirna iyaga waa dhul isku daran wa shaygaasi marka hadday shantoodaba waqfaan jaa-is waayo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaariث wa bnu saciid aلtanuuri can abi tayaax can anasin radia allahu canhu qaal amara الnabiyu sal ا ly slama nebigu wuxuu amray bibinaaءi اlmasjidi masjidka dhismihiisa dhisidiisa faqaala waxau yidhi yaa bani najaar ree bani najaarow haaminuunii bixaa'idikum deyrkiinaan beertiinaan xaa'id waxaa laydhaha beerta deyr kale wareegsan xaa'idkiinaan kan ah igula gorgortama meeqaad iga siinaysaan waa idinka gadanaya qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya wallaahi baan ku dhaaranay laa natlubu hamanahu ilaa ila allah qiimihiisa ma dalbayna ilaa ilaahay un baan ka dalbaynaa bay dheheen nimankaasna hadda marka waxay ahaayeen wiilal badan oo markaa dhulkaasi ayagaa dhaxlay meesha masaajidka nebiga uu ku yaalay wiilashaasuu nebiga marka sidaa ku yidhi marka iyagoo badan ayay dhulkaas waqfeen soo maaha marka waa ansaxa marka jamaaco waxa ay waqafto dhul mushaaco ay wada leeyihiin waanwaa bixin karaa maalan dhul weyn ayaa ugadhi aabbahooda uga dhintay waa dad waaweyn kulligood waxay ku heshiiyeen marka inay meeshaas waqfaan ansax waayo waqafkaasna nin walba horta qeybtiisa ha gooyo iyo lama dhahayo iyadoo mushaacaas hadday waqfaan bis milkigii waa ka baxay ayaga milkigooda waa ka baxay yaa iska lahaanaya marka lilaahi ilaahay milkigiisuu galay wax walba ilaahay baa iskale laakiin middaani waxaa laga wadaa cid sheeganaysa marka male baabu lwaqfi kayfa yugtab baabu bayaani baabu baabu lwaqfi waqafkii caddayntiisiiba u baab yahay kayfa baabu bayaani اlwaqfi kayfa sidii yugtabu loo qoraayo waqafka see loo dhigay see loo qorayaana qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa bnu cawn can naaficin can ibni cumar radia allaahu canhuma qaal asaaba cumaru cumar wuxuu asiibay ou helay bikhaybara khaybar ardan dhul ayuu ka helay faata nabiyu sal l slama nebigaa u yimid faqaala faata nabiya sal l slama nebigu u yimid faqaala waxa uu yidhi asabtu ardan dhul ayaan helay lam usib maalan maal ma aanan helin qatu weligey anfasa minhu ka qaalisan ka qaalinimo badan fa kayfa ta'murunii bihi seed i amraysaa qaala waxa uu yidhi in shi'ta haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeeda waad xabisaysaa maxaa laga xabisaana beeca ma la gadaayo asalkii waa la celina watasadaqta bihaa waadna sadaqaysanaysaa asalkii waa la xabisayaa manfacada ka soo baxdo waa la sadaqaynana asalkana joogta u joogayaa marka waqafkiibuu barayaa marka waqafka imaamu shaafici wuxuu dhahaa islaamkaa keenay waqafka islaamka ka hor lama aqoonin saasuu yidhi imaamu shaafici awqaaftaasna hadda waxaad dareemaysaa aad iyo aad ayay dadkii horeo muslimiinta u yaqaaneen awqaafta waxyaaba waxaad arkaysaa marka dadku madaarista qaarkood iyo oo cilmiga laga bartay oo a'imo waaweyn ay ka soo baxeen madaaristaasi waxay ku socotay waa awqaaf dad ay bixinayeen bes ninbaa maalan beertiisii qaybow ka waqfaa wuxuu leeyahy beertaan hala beero wixii ka soo baxo madrasadaasaa iskale dadka ardada wax ku barato mid kale wuxuu leeyahay dhul kale iyo dhul u ijaaran ayuu wuxuu leeyahay meeshaas sartaas ama daartaas ujrada ka soo baxdo macallimiinta ha lagu nafaqeeyo waxa lagu dhigo mid wuxuu waqfayaa isbitaal maarastaanaadka iyo madaarista iyo masaajidda iyo awqaafta yacnii aad iyo aaday u yaqaaneen muslimiintii hore haddaad kutubta taariikhulmadaariska qorto haddaad akhriso aadaad waa yaabaysaan alxaafid الnucaymi kitaabkiisa addaaris fii akhbaari اlmadaaris iyo waxyaabaha madaaristii hore iyo ay ku socdeenoo cilmiga ku faafay waxaas waay nin dhan baa maalkiisii qayb waqfaayo wuxuu u waqfaa dadka kutubta qoro iyo ama waxyaabahaas culummada inay tafriiq uu u siiyo oo ayaguna ay cilmiga faafiyaan ayaguna markaa ay shaqo uga nastaan shaqadooda cilmigaas innaga marka awqaaf marka lasoo qaado waxaad moodaa masaajidka keliyan ka naqaana haddadan xataa dhulkan carabta awqaaftu aaday nooga yaqaanaan nin baa daar dhisaayo toban dabaqa waqaf ayuu leeyahay daartaasi marka maxaa la samaynaya ijaarkaa laga soo aruurinayaa agoonaa la siinaya ama ijaarkaa laga soo aruurinayaa madraso ama ijaarkaa laga aruurinayaa isbitaalow ku bixinaan shaqaalihii iyo mushaar iyo waxinta laga siiyo daawooyin ku gadgadaa dadka lagu daaweynan ninkaas meeqa ajaraa u soctay awqaafta ceelasha iyo biyaha iyo aaday u yaqaanaan tallaagad yaroo meel dhigaa dhulku waa kulayl halkaas marka biyaha isagaa ku shubaayo korontadeeda isagaa bixinaayo ninkii soo mara waa iska cabaan ninkaasi marka annaga awqaaftu waa nagu xadida waxaad mooddaa inay aada u xadidan tahay daar shan dabaqa nin waqfaayo yacni ma weli ma aanan baranin laakiin waa ka nafci badan tahay waxaa laga yaabaa halkaas daar masjidkan oo dhan in lagu maamuli karaa wax allaale wuxuu u baahdo dhisme ama dadka wax ku bara dadka iyo dadka yacnii imaamyada ka ah iyo dadka qur-aanka lagu xifdiseenaayo lagu baraayo kulli inay ku filnaataa dhici karta marka wax weligiiska go-ayana maaha intay daartu taagantahay madrasadii almadrasa alcumariya oo ibnu qudaame iyo kitaabkan iskale muqniga iyo ninka iskale cumdatulaxkaamka cabdulghani bn cabdilwaaxid iyo diyaa almaqdisi iyo ibnu abi cumar iyo raggaas waaweyn ay ka soo baxeen ilaa waxay soo gaartay kun iyo afartii boqol kun iyo afar boqol iyo soddon iyo afar hadda lagu jiraa afar iyo soddon sano ka hor waa jiiftay madrasadaas waa soo intaasna awqaafay ku socotay wax dowlada iyo cid gacan usoo taagaysa ma jirin awqaaf loo waqfay oo loo cayinay la qoray ayay ku socotay marka dadka masaalixdooda waa qabsan karaan hadday iyagu rabaan inay wax qabsadaan hadday iyagu dadka horsaar u noqdaan hadda nasiibkooda qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa bnu cawn can naaficin can ibni cumar radia allaahu canhuma qaal ayb awqaaftaas madrasa alcumariya waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah qaar baa waxay waqfeen dadka qaar maalkiisa wuxuu ku waqfay dadka aan yacnii wax gudo iyo haysanin ilmaha yareerkee dhashay wax gudo aan haysanin iyo wax daryeelo aan haysanin ayaan u waqfay buu yidhi nacam wixii sanadkii beerta ka soo baxo meeshaa la keenaa ilmaha lagu gudaa marka ilmaha agoonta iyo kuwa derbiga laga soo helo iyo waxyaabahaasa inta lagu gudo lagu tarbiyeeya marka waxyaabahaas ninka ka fakeraayo balfiir inta ay caqligiisa iyo yacnii wanaag intuu la egyahay balfiir nacam dadkii hore marka say ahaayeen nacam qال xdثnا مسدد qال xdثnا يزيد بن زuريع qال xdثnا بن عون عن نافع عن بن cمر رضي الله عنهma qال أصاaب cمر بkخaybر أرضا markaa wuxuu yidhi wqفkii baa marka la qoraayey in شhiئta xabasta أصلha وتصدقta bha faتصدق cمر ou صدقaystay أنhu laa يubاacu أصلha وlaa يuhabu la hibayn maayo وlaa yuuraثu lama dhexlaayo في الفqراءi buu ku wqفay wاlqurbaa qaraabada wاriqaabi addoomaha in lagu xoreeyo fii sabiili اllaahi jihaadka wadayfi martida wabni sabiili iyo midka musaafirka ah laa junaaxa wax dembiya calaa man qof korkiis ma aha nin weliyahaa maamulayo an yaأkula minhaa inuu ka cuno bilmacruufi ninka ka shaqaynayna wax ka cuno dhib ma laha ow yuطcima ama inuu quudiyo sadiiqan saaxiib hayra mutamawilin fiihi isagoon maal ka dhiganaynin inuu maal ka dhigto kayd ka dhigto lama ogola laak waa iska cuni karaa baabu lwaqfi marka waqafkii in la qoray baa meeshan ka muuqato awqaaftii marka in la qori karo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alwaqfu waqafka lilghaniyi lagu waqfo qof wax haysto walfaqiiri faqiir iyo wadayfi marti waqafka marka nin haniyo wax haysto wax waa lagu waqfi karaa xataa qaala xadaanaa abu caasim qال xdثna بن cwn عan naafici can ibni cmra ana cmra radيa اllaahu canhu wajada maala maal ayuu helay bkhaybra faأtى النabiya sal اه slam nebigu u yimid faأkhbarahu wou u sheegay qaala waxau hi in shiئta taصadqta biha fataصadqa biha wuu sadaqaystay fi اlfuqraaءi wاlmasaakiini wadawi اlqurba wالضayf marka ninka martida iyo ninka qaraabada nin waxhaysto noqon karaa soo ma waa jaa-is marka waa lagu waqfi karaa meehaas waxaa laga qaadanaya marka qofku marku shay rabo inuu waqfo iyo shay marku rabo inuu wax alla loogu dhowaado aakhiro uu wax ka helayo iyo marka uu rabo inuu ku tallaabsado qof ahlu cilmiga inuu la tashto cumar nebiguu la tashta hadda sala اllahu calayhi wasalam qofkan kalena inuu dad ahlu cilmiga la tashto khiyaara uu yidhahdo waxaasaan rabaa inaan waqfo maxay idinla tahay iyaga marka waxaa laga yaabaa meel ajarku badan yahay inay u tilmaamaan marka oo isagu meeshuu maskaxda ku hayay maaha meel kale ayb xadiidka marka taa waa laga qaadanaya baabu waqfi اlardi lilmasjidi baabu bayaani xukmi waqfi اlardi dhul waqafkiis xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay lilmasjidina loogu waqfo masaajid dhul ayaa la waqfayaa masaajidaana loo waqfaa arrintaa inay bannaan tahay waa bilitifaaq culimmada iskuma khilaafin qaala xadaanii isxaaqu qaala wahuwa isxaaqu bnu raahuuya hay wuxuu yidhi bacdi bacdi ruwaad ayaa waxay leeyihiin isxaaq bnu mansuur wawaqaca fii riwaayati abi cali bni shabuuya isxaaq huwa bnu mansuur isxaaq bnu mansuur alkowsaj qaala akhbaranaa cabdusamad huwa bnu cabdilwaariث cabdusamad bni cabdilwaariث qaala samictu abi cabdulwaariث bni saciid atanuuri weyaan qaala xadaanaa abutayaax qaala xadaanii anas bnu maliki radia allaahu canhu lama qadima rasuulu اllahi sal ا slm almadiinata nebigu markuu madiino soo galay amara bilmasjidi masjidkiibuu amray wa qaala waxau yidhi yaa bani الnajaar haaminuunii xaa'idakum dayrkiinaan meeshaan idiin wareegsan igula gorgortama haadaa kan ah faqaaluu laa maya wallaahi baan ku dhaaranay laa natlubu hamanahu qiimihiisa ma dalbayna ilaa ila اllahi ilaahay un baan ka raadsanaynaa cid kale ka raadsan mayno marka masjidkeeda waqafkiisa inuu bannaan yahay baabu waqfi اdawaabi wاlkuraaci wاlcuruudi wالsaamiti baabu bayaani xukmi waqfi اdawaabi xoolaha waqfi waqafkooda xukunka ku soo aroora caddayntiisii wuu u baab yahay wاlkuraaci fardaha in la waqfo wاlcuruudi badeecada curuud waa badeecadoo dhan wax kastoo badeecaba noqon karo wاsaamiti saamitna dahabka iyo fidadaa laga wadaa الdahabu wاlfida cardi marka waa wixii naqdiga lacagta kaashkaa wixii ka soo haraa cardi la yidhaha saamitna marka waxaa weeyaan dahabka iyo fidadaa loo jeedaa kaashka ayb وqاaل الزهriي في maن جaعلa ألفa diinaari زهri waxa uu yihi qofkii kun diinaar yeelo fيi sabiili الlaahi jihaadka u waqfo وadafacahaa إilىa gulaamin lahu wiil uu leeyahay ama adoon aana uu u dhiibay taajirin oo taajiro yatajiru bihaa ku tijaaraysto ku tijaareeyo wajacala ribxahu ribxiisana sadaqatan lilmasaakiini ugaga yeelay iyo walaqrabiina iyo qaraabada hal lirajuli ninkaa maleeyahay an yaakula inuu cuno min ribxi tilka alأlfi kunkaa ribxeeda shay-an inuu wax ka cuno ma leeyahay wain lam yakun jacala ribxahaa ribxeeda yaanuba ka dhigin sadaqatan sadaqo fi lmasaakiini yownanba uga dhigine qaala waxau yidhi laysa lahu ma laha an yaakula minha inuu ribxaas cuno yani nin hadduu kun doolar soo bixiyo uu yidha kunkan waa waqaf fii sabiili illah nin buu u dhiibay marka orodoo ganacsi iyo ku sameeyey kunkiibaa ganacsi lagu sameeyey ribixa ka dhasho qof ma iska cuni karaana maya ribixaasi asalkaanu raaca waa waqaf asagana ribixan asalku raacaya waa waqaf marka taasoo kale inay bannaan tahayna waa laga qaadana shayga marka kunka diinaar hadda de waxaa weeyaan waa waa saamit saamitkiibau dali kunka diinaar diinaarku waa dirham waxaan u jeedaa waa dahab waa saamit waa la waqfi karaa kunkaanaan meeshaas u waqfay masaajidkaas ha lagu shaqeeyo tijaara ha la geliyo kunkii tijaaraday ku jirtaa masjidkii unbaa la siinaa bisla la dhihi maayo kun unbaa la waqfay wixii dheeraada ma male ma la dhahayo qال xdثna مسدد qال xdثna عubayd اللhi qال xdثnii ناaفiع عن بن cمر رضي الله عنهma أنa cمرa xmلa عalى فرس lah fي saبيiل الlah فرس ayuu wqfay uu sadqeeyey ilaahay jidkiisa in lagu jihaado أcطاaha rasuul الlahi slى الlaه عليه وaلiه وaسلم lahu uu nebigu siiyey faxamala calayha rajulan nin ayuu marka ku sadaqaystay oo u hibeeyey inuu yacni ku jihaado markaa fa ukhbira cumaru cumar waxaa loo sheegay annahu qad waqafahaa yabiicuhaa inuu joojiyey isagoo iibinayay ninkaas fasa'ala rasuula اllahi sal ly slam rasuulkuu weydiiyey an yabtaacahaa inuu ka soo gato dib uga gato faqaala laa tabtaacuhaa ma gadanaysid buu yidhi walaa tarjicanna ha ku laabanin fii sadaqatika sadaqadaada dib ha ugu laabanin buu yidhi ayb kana marka faraskaas waxaad moodaa marka inuu u jeedo wal kuraaci baa tarjamada ku jirta baabu nafaqati اlqayimi lilwaqfi baabu bayaani xukmi nafaqati اlqayimi ninka u taagan lilwaqfi waqafka u taagan nafaqadiisii ayuu baab yahay caddaynteeda waxa uu cunayo u nafaqaysanayo qال xdثnا cبدالله بن يوسف qال أخبرnا mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل lاa تqتasimuu وaraثتيi aniga dadka idhaxlaayo ma qaybsanayaan buu yidhi dinاarا dinaar walaa dirhma dirhمna ma qaybsanayaan maa taragtu waxaan ka tegey baعda نafqaةi نisaa'i naagahayga biilkooda kadib wamu'nati caamilii caamilkayga qarashkiisa kadib ka ii shaqaynaya qarashkiisa kadib fa huwa sadaqatun wixii intaa ka soo haro sadaqa waayu nebiga sal l sl caamilkan hadda wuxuu u jeedaa marka alqayimu cala alardi ninka dhulkaas iyo shaqada qabanayo markaa ninkaa shaqada dhulka ka shaqaynaya ardada la waqfay ninka ka shaqaynaya xaggee muxuu nafaqaysanayaana wax ka soo baxo meeshaas waa loo ogolya qال xdثnا qتyبة بن سعيid qال xdثnا xmاad عن أyوب عن ناaفع عن بن cمر رضي الله عنهma أنa cمر cمر اshtarطa fيi wqفihi wqfkiisa wuxuu shardistay dhexdiisa an yأkula inuu cuno man weliyahu qofkii maamulo وayu'kila ou cunsiiyo صديqahu saaxibkiisa غayra mutamawilin maalan isagoon maal aan maalaysanaynin isagoon maal ka dhiganaynin oon kaydsanaynin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa waqafa ardan dhul haddii ou waqfo ow bi'ran ama ceel aw ishtarada linafsihi ama nafsadiisa u shardiyey midla dilaa'i اlmuslimiin muslimiinta wadaamahoodoo kale u shardistay oo ceelkan baan waqfayaa buu yidhi anigana waxaan ku leeyahay ceelkan waxa muslimka ku leeyihiin waa ka cabayaa anigana wadaanta muslimka ayaa wadaanteyduna ay noqonaysaa waa u sinaanaynaa annagana wwaqafa anasun anas wuxuu waqfay daaran daar fakaana idaa qadima wuxuu ahaa hadduu soo galo nasalahaa waa degi jiray anas marka daar buu waqfay dadka musaafiriinta inay degaanu u waqfay isagoo musaafira hadduu meesha soo maro waa degi jiray daartiisa marka baabkan oo kalena waa soo marnayo waaqifku waqafkiisa waa ku intifaaci karaa isaga laftirkiisa watasadaqa zubayru zubayr wuxuu sadaqaystay biduurihi daarihiisii wa qaala lilmarduudati wuxuu ku yidhi naagta la soo celiyo lasoo furo yacni min banaatihi oo gabadhii gabdhihiisa ka mida an taskuna inay degto hayra mudiratin walaa mudara biha iyadoon waxna ku dhibaynin laguna dhibaynin iyada fa in istagnad hadday deeqtoonto bisawjin nin ay ku deeqtoontoo la guursado falaysa lahaa xaqun wa xaqa kuma laha saasuu yidhi daar buu waqfay daarihiisii buu waqfay waqaf ka dhigay wuxuu yidhi gabdhihiisii midii lasoo furo inay degi karto gurigaas markii ay nin heshana xaq kuma laha bis waa baxaysaa inta ay xaajo iyo baahida qabto dadkaas ay la mid tahay wa jacala bnu cumara ibnu cumar wuxuu yeelay nasiibahu nasiibkiisa min daari cumara cumar daartiisii nasiibkii uu ka helay suknan ayuu ka dhigay degaan lidawi lxaajaati dadka aan waxba heli karin ay degaan min aali cabdillaahi ah qaraabadiisa wixii meelay degaan la ayuu siiyey inuu iska degaan qeybtiisii waqaf uu ka dhigay fa qaala cabdaanu akhbaranii abii can shucbata can abi isxaaqa can abi cabdiraxmaan anna cuhmaana radia allaahu canhu cuhmaan xaysu xuusira markii la sharay markii la hareereeyey oo gurigiisa nimankii fidnowadayaasha ay hareereeyeen ashrafa calayhim waa usoo kor noqdayoo waa usoo muuqday korkooda usoo muuqday wa qaala waxa uu yidhi unshidukum اllaha ilaahay baan idinku dhaarinayaa walaa unshidu mana dhaarinaya ilaa asxaaba الnabiy sal ا ly slam nebiga asxaabtiisa maahna cid kale ila iyagaa ogaa ma ogtaha kuwan kale waxba ma og alastum miyaydnan ahayn alastum taclamuuna miyaydnan ahayn inaad og tihiin soo ma ogidiin yani miyaydnan ogeyn ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam rasuulka qaala inuu yidhi man xafara yaa qodaya ruumata ceelka ruuma falahu اljannatu janno ay u sugnaanaysaa faxafartuhaa inaan aniga qoday markaa alastum miyaydnan ogeyn alastum taclamuuna miyaydnan ogeyn annahu qaala inuu yidhi nebiga man jahaza yaa diyaarinayo jeysha alcusrati jeysh اlcusra waa gaswatu tabuuk ciidankii tirada badnaa ee baxayay falahu ljanna janno ay u sugnaataa fajahaztuhu aan diyaariyey aniga qaala waxa uu yidhi fasadaquuhu bimaa qaala wixii uu yidhi waa u rumeeyeen asxaabta runtaa waa ay dhaheen wa qaala marka meeshaa maa muxuu ka rabaa marka cusmaan ceelkaas ayuu gaday waa waqfay dadkou la mid ahaa marka isagana waa ka cabi jiray isaga dadkana waa dadkou ula sinnaa wax gaara ma uunan ku haysan unan yani gaar uma uuna lahayn dadkaasu kale la mid ahaa ayb waxaa kaloo laga qaadanaya de qofka weyn mararka qaar hadday danta ku kalifto manaaqibtiisa inuu sheegi karo faanfaan iyadoo ahayn nimankan hadda cusmaan marka dilkiisay usoo dhigteen marka wuxuu leeyahay war aniga maxaad igu dilaysaan ninkaasaan ahay saasaan yeelay saasaan ahaa maxaa igu haysataan uu leeyahay sidaasoo marka inuu sheegi karo qofka oo taas aynan dhib lahayn waqaala cumaru cumar waxa uu yidhi fii waqfihi waqafkiisa laa junaaxa dhib maa leh calaa man weliyahu qofkii maamulay an yakula inuu cuno waqad yeliihi inuu maamulo ayaa la arkaa alwaaqifu ninkii waqfay naftirkiisa iyo wagayruhu hayrkiiba fa huwa waasicun likullin dhammaan waa u waasc marka ninkii waqfo waxbuu ka cuni karaa ee ninkii ninka maam nin kastoo maamulo waxbuu ka cuni karaa ee ninkii waqfay baaba maamulo ka noqon kara soo maaha oo ka cuni karaa tarjamada marka meeshaasay ka mudaabaqayna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaala alwaaqifu waaqifku haddii uu yidhaahdo ninka wax waqfaayo laa natlubu ma doonayno ma dalbayno hamanahu lacagtiisa ilaa ila allaahi ilaahay un baan ka rabnaa fahuwa jaa-izun aa bannaanta oo haddii uu yidhaahdo shaygan qiimihiisa ilaahay un baan ka rabnaa hadduu dha waa waqf ninkaa waxbuu waqfay macnihi ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaariث can abi tayaax can anasi radia allaahu canhu qaal qaala الnabiyu sal ا slm yaa bani najaar haaminuunii bxaa'idikum qaluu laa naطlubu hamanahu ila ilى اllah baabu qowli اllaahi caza wajala ilaahay qowlkiisii macnihiisii buu u baab yahay yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadaةu baynikum idaa xadara axadakum اlmowt ilى akhir اlaaya yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow shahaadatu baynikum dhexdiinna markhaatideeda idaa haddii xadara oo yimaado oo u xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridii ay ku soo xaadirto xiina alwasiyati dardaaranka waqtigiisana ay geeridii ku timaado inaani labo waay markhaatidiisa qofkaasi inaani laba waay laba qofood waay labadaa oo dawaa cadlin cadli u saaxiiba minkum idinka idinka mida laba idinka idinka midoo muslimiinoo cadli u saaxiiba ayaa wasiyadiisa iyo dardaarankiisaas markhaati ka noqonaya ow aakharaani haddii la waaye labadii muslimiintaa ka warran muslim dhanba laga waayey ninkaa meeshuu ku dhimanayo ku dardaarmayo waa muslim isaga meeshuu ku dhimanayo oo ku dardaarmayo qof muslina ma joogo yaa see la yeela dardaaran buuna rabaaye ow aakharaani ama laba kale ayaa markhaati noqonayso kuwaasoo min hayrikum idinka aan ahayn hayrkiin ah laba kale oo idinka hayrkiin ah marka waxay ku fasireen idinka hayrkiin bimacnaa gaalo ah laba marka gaalo ah ayaa yacni noqonaysa min hayrikum minkumna waa muslimiintii min hayrikumna waa gaaladii laba marka gaalo ah ayaa markhaati noqonaysa markaa goormay noqonayaan in antum idinku haddaad darabtum aada socotaan fil ardi dhulka korkiisa aad ku socotaan oad ku safraysaan faasaabatkum ay idinku dhacda markaa idin asiibto musiibatu lmowti geerida musiibadeeda ay idin asiibto markaas yacnii laba aayaddu laba qeyd bay marka leedahay dabcan waa safar marka uu lagu jiro iyo in la waayo qof muslima safaraa lagu jiraa muslim waa la waaye markaasay gaala markhaati noqon karaan ninkiioo magaaladiisii joogo dardaarmaya gaalo markhaati u noqon mayso ma galaan markhaati miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahumaa ilaa akhiri aaya aayaddaasa daliil taxbisuunahumaa waad xabaasaysaanoo labadaasi waa xabisaysaan min bacdi salaati salaadda ka gadaale yacnii casirka markii la tukado ayaad celinaysaan fa yuqsimaani waa dhaaranayaan billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan in irtabtum haddii aada shakisaan shaki hadduu idin galo waa dhaarsanaysaan labadooda ayb yaquulaani waxay dhahayaan laa nashtarii ma gadanayno bihi bishahaadati markhaatida hamanan wax lacaga ku gadan mayno walow kaana haba ahaada daa qurbaa mid qaraaba kan lagu markhaati furaayo ama midka markhaatida loo noqonayaba qaraababa ha ahaado mid u saaxiiba walaa naktumu ma qarinayno shahaadat allaahi ilaahay markhaatidiisa innaa annagu idan markaa la min alaaimiina kuwa dembaabaan noqonayna saasay dhahayaan labada markhaatida furaysa ayb waa dhaaranayaan saasay dhahayaan fain cuhira calaa annahuma istaxaqaa iman marka fain cuhira haddii la ogaado oo la daalaco la arko la fahmo calaa annahumaa labadan istaxaqaa inay mutaysteen iman dembi labadan nin inay been sheegayaan wax qarinayaan iyo haddii la ogaado sidaa la garto fa aakharaani laba kalaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa booskooda yaa waayo labadaas kale marka min aladiina kuwii xaal ay ka mid yihiin istuxiqa la mutaystay addembu dembiga la mutaystay calayhim ay fiihim liajlihim iyaga dartood yacnii haddii labadii nine gaalada ah laga shakiyo oo lays yidhaahdo labada nin amay been sheegayaan wax qarinayaan ninka dardaaranka ka tegey ee dhintay laba nin oo qaraabadiisaa soo istaagaysa hadda ninkii dardaarankii ka tegey laba nin oo qaraabadiisaa soo istaagay saas fain cuhira calaa annahumaa haddii la ogaado oo lagu ogaado calaa annahuma istaxaqaa inay mutaysteen labadan nin ee gaalada ah iman dembi oo ay wax qarinayaan fa aakharaani laba kalaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa booskoodii labadaa booskooda labo ninkan dhintay ee dardaaranka ay rabeen inay gaaladan ugaga marqaati kacaan ay uga marqaati kaceen laba ninkaasi laba ninoo qoladiisaa istaagaysa markaa kacayso min aladiina kuwiina ah labadii baa la sheegaan ustuxiqa la mutaystay addenbu ama alimu dembigii calayhim ay liajlihim iyaga dartood dembiga marka yaa loo gelayaana ninkan marka gaaladan marka dembi iyo lagu tuhmaysanayo ama inay been sheegayaan yay dartood been u sheegayaanna dadkan soomaha ninka dhintay oo ka dhashay manaa marka meesha ku jira saas alowlayaani humaa labadaasna labada ninay soo istaagaysana alowlayaani kuwa ugu dhow meydka wa oo ugu habboono qaraabadiisa kuwa ugu dhow alowlayaani marka humaa in loo soo qadaro khabar laga dhigo waa bannaan tahay alowlayaani yaquumaanida alifu taniyadaas in laga bedelana waa iska jaa-is nacam aayaddan aayadaha ugu dhibka waxaa weeyaan icraabta marka la fiiriyo aayadda icraabteeda ugu dhibka badan tahay culummadii hore luqawiyiintaasaas dheheen humaa alowlayaani weeyaan labada ugu dhow meydkaasi fa yuqsimaani billaahi allay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa annaga markhaatideenna axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa kuwan markhaatidooda wama ctadaynaa mana anaan xadgudbin inaa annagu idan haddaan xadgudubno la min adaalimiinaan ahaanaynaa dalika kaagaas ayaa adnaa dhowaanshiyo badan an ya'tuu inay la imaadaan bishahaadati markhaatidii calaa wajhihaa wejkeedii iyo sideedii inay ula imaadaan ow yakhaafuu ama ay cabsadaan an turadda aymaanu bacda aymaanihim dhaar in la celiyo bacda aymaanihim dhaarahooda ka gadaale wاtaquu اllaha wاsmacuu wallahu laa yahdi اlqowma اlfaasiqiin alowlayaani waaxiduhumaa owlaahu wa minhu owlaa bihi cuhira duhira ay ka muuqato lagu arko acarnaa ay adharnaa waa muujinay isaga marka tarjamadan hadda aayaddan muxuu u keensada tarjamadeeda wuxuu u keenay meeshan aayaddii dardaaran baa ku jiro nin baa dardaarmaayo safar buu ku jiraa marka uu safarka ku jiro muslim markhaati u noqdaa ma jiro gaaladii markaas inay markhaati iska noqon karaan haddii laga shakiyana in sidaa kale loo kala baxayo aayaddan marka muxkam miyaa mase waa mansuuq waa la isku khilaafay culammada qaar badan qaar ka midoo badan waxay yidhahdeen aayaddan waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay wاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajul wamra'ataani miman tardawna min الshuhadاء gaalana raalle lagama ahana la yidhi aayadahaasay marka keeneen laakiin imaam axmed wuu diidi jiray aayadda waa muxkam uu dhihi jiray abu muusa alأshcari ayaa aayaddan ku dhaqmay bacda الnebi sal اه l slm dad buu ku kala saaray marka aayadda waa muxkam halkaas meel ayaana gaalada markhaati looga ogol yahay sharciga وqاaل لي علي بن cبداللahi qال xdثna يحyى بن آdم qال xdثna بن أbي زائدة عن محمد بن أbي الqاسم عن cبدالملك بن سعيد بن جuبyر عن أbيه عن بن عabاaسi رضي الله عنهma qاaل khرجa رaجuل nin ayaa baxay min bني سhمi maعa تmيمi الdاariyi وcadiي بن badاء labadooda ay saddexdooda israacay nin reer bني سhmi mslma iyo waxaa israaceen تmيm الdaari iyo cadiي بنu badاء oo labadooduba markaas aynan muslimiin ahayn famaata sahmiyu ninkii sahmigaa waa dhintay biardin dhul laysa bihaa muslimun muslim ounan ku sugnayn falamaa qadimaa markay soo galeen bitarikatihi ay la soo galeen wixii uu ka tegey tarikadiisii iyo alaabtii ninkii uu watay markay la soo galeen faqaduu waxay waayeen jaaman fi weel weyn ayay waayeen min fidatin fidaah weel fida ahoo weyn ayay waayeen mukhawasan kaasoo marka yacnii shakligiisu ou ahaa mid la calool bixiyey oo kale shay markaa afka yacni gudaha ka ka ebirka min dahabin mukhawasan min dahabin dahab lagu lagu naqshadeeyey mukhawasan la naqshadeeyey min dahabin dahab lagu naqshadeeyey fa axlafahumaa rasuulu llahi sal l slm rasuulkaa dhaariyey labadoodii tamiim iyo cadiy bni badaa uma wujida aljaamu weelkii baan bimakata makaa laga helay weelkii labadoodii waa la dhaariyey weelkii ayaa maka iyadoo lagu haystaa la arkay faqaaluu waxay yidhaahdeen dadkii markii la weydiiyey ibtacnaahu min tamiimin wacadiyin tamiim daari iyo waxaanu ka gadanay cadiy bni badaa meeshaas marka maxaa ka soo baxay marka lagu ogaadayna inay been sheegeen faqaama rajulaani laba nin ayaa kaceen min owliyaa'i sahmiyi ninkii sahmigaa owliyadiisa ahaa dad kuwii ugu dhowaa faxalafaa way dhaarteen lashahaadatuna axaqu min shahaadatihima markhaatideennaa ka xaqnimo badantooda ayay ku dhaarteen wa ina aljaama weelkana lisaaxibihim annaga ninkeenna iska lahay qaala wafiihim naزlat hadihi اlaaya iyagay ku soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum اlmowt aayaddana waa muxkam oo abuu muusa alashcari iyo dad badan baa ku dhaqmay bacda nebi sala allahu calayh waali wasalam halkan marka shaarixu meelahan uu ku sheega marka wastudila bihada alxadiidi calى jawaazi shahaadaةi اlkufaari binaءa calى ana almuraada biاlgayri alkufaaru wاlmacnaa minkum ay min ahli diinikum ow aakharaani min hayrikum min gayri ahli diinikum wbidalika qaala abu xaniifata wman tabicahu watucuqiba biannahu laa yaquulu bidaahiriha فlا يuجiiز شhهاadة الكفاar عlى المسلمiiن وإنma يuجiiزu شhهاadaة bعض الكفاar عalى bعض أbو xنيifa ayadda marku qaatay lakiin isagu wuxuu leeyay gaalada markaatidooda iyaga dhexdooda waxay isaga markaati kacaan waayuu leeyahay dee aayaddii hadday muxkam tahay inuu qaatay ahayd marka وأuجiiba بأنa الآaيaةa dلت بmanطuqiha عalى qaبuuلi شhهاadaة الكاafir عalى المسلم aayadda manduuqeeda wuxuu tusayaa in qofka muslimkaa gaalka yacnii qofka muslimkaa uu ku markhaati furo wixiisu saasay ahaayeen saasay ahaayeen uu yidhahdo in la aqbalayo wa biiimaa'ihaa dalaalatu liimaanna aayadda waxay ku tusaysaa calaa qabuuli shahaadati alkaafiri cala alkaafiri biariiqi alowlaa haddii gaalkii muslim korkiisa loo qabtay suuradan ee gaal kale hadduu markhaati u noqdana miyaan loo qabanaynin haa haddii muslim markaati korkiisa uu ku markhaati furay gaal min baabi owlaaka ayay noqonaysaa ayb uma dala daliilu calى ana shahaadaة اlkaafiri calى اlmuslimi gayru maqbuulatin markaa deliil baa wuxuu tusuu leeyahay gaalka markhaatida oo muslim ku markhaati furaa inaan la aqbalaynin fabaqiyat shahaadaة اlkaafiri calى اlkaafiri calىa xaaliha bay baaqi u noqotay marka wakhasa jamaacaة alqabuula biahli اlkitaabi qaar waxay yihahdeen gaalada la sheegaya waa ahlukitaab wabilwasiyati markay dardaaran joogto wabifaqdi lmuslimi muslim marka la waayo xiinaidin saddexdaa shardi muslim in la waayo waxa dardaaran inuu yahay shaygu ahlu kitaabna inay yihiin minhum ibnu cabaas wa abuu muusa alashcari wa saciid ibnu lmusayab wa shurayx wabnu siriin walawsaaci wathawriy wa abuu cubayd wa axmedu intaasba saasay ku tageen wa haa ulaa'i akhaduu bidaahiri اlaayati bay qaateen waqawaa dalika cindahum waxaa agtooda marka xoojiyey aayadda xadiiثu اlbaab xadiidkan hadda baabka faina siyaaqahu muطaabiqu lidaahiri اlaayaةi waqiila almuraadu biاlgayri alcashiiraةu qaraabada iyo keyrkood baa laga kala wadaana waa lagu fasiray calaa kulli macaanidaasaa marka meesha ku jirta baabu qaضاءi اlwasiyi duyuuna اlmayiti bigayri maxdari min اlwaraثaةi baabu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qadaa'u lwasiyi ninka wasiga ah ee dardaaranka mas-uuliyaddiisa loo dhiibay inuu gudo duyuuna almeyiti meydka deymihiisa bigayri maxdarin min alwarahati iyadoo meel ay dadkii dhexli lahaa aynan aynan joogin inuu ku bixin karo yanii nin baa dardaaran la siiyey waxaa layidhi dardaarankayga maalkayga intaa intaa baan dardaarmay meeshaa meesha ha lagu bixiyo adaana mas-uul ka ah layidhi ninkiina waa ninkii waa dhintay marka dardaaran ninkii mas-uuliyadda loo dhiibay wasiyadii intou qaato ayuu wixii loogu dirayuu ku samaynayaa iyagoon joogin warafada meydkan dadkiisii oon meeshaba joogin buu bixin karaa inay joogaan qasab maaha qaala xadaanaa moxamed bnu saabiq aw alfadl bnu yacquub canhu ayb shaki baa meesha marka ku dhacay labadan ninkee waa waqad rawa albukhaariyu can abi jacfar moxamed bni saabiq البغدادي mولى بني تميم بواaسطة في أول xadيiث في الجهاaد وهuو عaqبa hذا سواء وفي المغازي والنكاح والأشhربة ولم يrو عنه بغyri واaسطة إلا في hذا الموضع مع التردد في ذلكa وأmا الفضل بن يعقوب فتقدم ذiكره في البيوع ن l ninkan hore محمد بن sاaبق inta badan waaسطa si bخaaري qof baa u dhexeey meeشhan laakiin hadda saanuu ku yimid shakina marka waa ku jira qال xadaثna شhaybاn أbو معaaوiyaةa عan firaasin shaybaan abuu mucaawiya soo idinma dhegay ayb عan firaasin qaala qaala الشhacbiyu qaala الشhacbiyu xadaثnii jaabiر بن cabdاللaahi الأnصاariيu رadي الlه عanهma أna abaahu aabbihi ustushida yowma أxud maalintii أxud ayaa dagaalkaasi marka uu ku shahiiday wa taraka sita banaatin lix gabdhood buu ka tegey wa taraka calayhi deynan deynna korkiisa iyadoo ay tahay buu ka tege ay tegey deyn dushiisa ahna waa ka tegey falamaa xadarahu markuu yimid jidaadu nakli timirta guriddeeda ataytu rasuula اllahi sal l slm nebigaan u imid faqultu waxaan ku idhi yaa rasuula allah qad calimta waad og tahay anna waalidii waalidkay ustushida yowma uxud maalintii uxud in uu dhintay wa taraka calayhi deynan kaiiran deyn badanna uu ka tegey wa innii uxibu waxaan jeclahay an yaraaka alguramaa'u inay ku arkaan dadka deynta kule aabbahay qaala waxau idhi idhab tag fayabdiru kulla tamrin calaa naaxiyatin ayb waxau yidhi idhab tag fayabdiru yacnii waxaad yeeshaa nooc kastaa calaa xiddatin dhinac yeel fayabdiru kulla tamrin ya ya qaala waxa uu yidhi idhab tag muxuu idin dhige ayb hay fabaydir bifatxi اlmuwaxadati wa sukuuni taxtaaniyati bacdaha daalun maksuura baydir ficl amr hay fabaydir yacnii waxaad yeeshaa kulla tamrin timir kastaa calaa naaxiyatin dhinac dhig ayb markaa wuxuu leeyahay ay ijcal kulla sinfin fii baydarin baydarkuna ay jariinin fii jariinin meesha timirta lagu qallajiyo oo lagu finjilaa leedaha ayb waxaad ku finjishaa ood yeeshaa timir kastaa meel timirta lagu qallajiyo gaar ah fafacaltu waan sameeyey uma dacowtuhu falamaa nadaruu ilayhi markay eegeen ugruu bii tilka asaaca saacaddaas ayaa marka ay igu soo dirmeen falamaa ra'aa maa yasnacuuna markuu arkay waxay samaynayaan daafa xowla acdamihaa nebigu wuxuu ku warwareegtay xowla acdamihaa midda ugu weynin badan baydaran xagga yacnii meesha timirta lagu qallajinayo meesha ay timirta ugu badan taalla ayuu ku warwareegtay alaaa maraatin uma jalasa calayhi waa fadhiistay korkiisuu fadhiistay uma qaala waxau yidhi udcu asxaabaka asxaabtaada u yeer famaa zaala kama uunan tegin yakiilu lahum inuu u beegayo xataa adda allaahu ilaa ilaah uu ilaahay uu guday ammaanata waalidii waalidkay ammaanadii lagu lahaa wa ana wallaahi baan ku dhaartay raadin aan raalli ah an yu-addiya allaahu alla inuu ka gudo ammaanata waalidii waalidkay ammaanadiisa walaa urjicu muxuu idin dhigay meeshaa marka ya walaa walaa arjica ilaa akhawaatii walaalahay aanan u laabanin tamratan aanan u celinin walaa urjica ilaa akhawaatii walaalahay aanan ugu aanan u celinin tamratan timir hal timir inaanan u celinin walaalahay oo aan deynta aabbahay gudo saasaan jeclaa fa sallama markaa yacnii wou ayb fa salima muxuu meeshaasna dhigeen fasalima wallaahi albayaadiru kulluhaa xataa annii anduru ila albaydari aladii calayhi rasuulu lahi sal fasalima wou badbaaday wallaahi baan ku dhaartay albayaadiru meelihii timirta lagu qallajinaya kulluhaa dhammaantood xataa annii anduru aan eegaya ila albaydari aladii calayhi rasuulu lahi sal slam meeshii uu nebiga joogay kaannahu sidii isaga oo lam yanqus tamratan waaxidatan hal timir aan ka nuqsaamin qaala abu cabdillaahi uqruubii yacnii hiijuubii waa laygu soo kiciyey fa aqraynaa baynahum alcadaawata waalbaqdaa ayuu keenay markawabilah towfiiq sal allah sal ala